waxa weeye maalintii wasiirkaaga maaliyadda la kulan bishii waa saddex iyo toban bishii koobaad ee sanadkan laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan isku dayayaa markaa maadaama sanad inoo dhammaaday laba kun iyo sideed iyo tobankii inaan bal laba kun iyo sideed iyo tobankii wax ka soo qaato kolley iyo kolleybana waxa halmuceedku ahaanaya waa bajetkii miisaaniyaddii dalka iyo siday ku soo gabagabowday iyo wixii baxay ama gudaha ka baxa ama dibadda ha ka baxo kolleyba federal governmentku ay soo dhiraan dhirishay dabeetana waxaan u geli doonaa sanadkan iyo waxaan ulanayno ama rajaynayno ama odorosayno ayaan u geli doonaa sanadkiina dhaafay bajetkii aan lahayn ama miisaanyaddii aan lahayn sanad kalea ka horreeya laba kun iyo toddobiyo tobankiia markaa runtu waxay tahay waxaa weeye haddaad doonayso meeshaad ku socoto inaad ogaato waa inaad meeshaad ka timi madaxa ku haysaa mar walba madaxa ku haysaa si aad u ogaato tallaabooyinka aad qaadaysaa inay meel ku geenayaan iyo inaad meesha in ku wareegayso sanadkii toddobiyo tobankii lix iyo tobankii aan ka soo qaato lix iyo tobankii oo ahayd sanadkii dowladdan ka horreeyey markuu dhammaaday bajetka horta waa laba qaybood ama miisaanaddu waa laba qaybood dakhliga haddaan ka hadlo dakhli wixii soo gelayay iyo wixii lagu isticmaalayo weeye taasay isku miisaamaysaa dakhliga laftiisii ayaa laba qaybood oo waaweyna waxaad dalkaaga ka urursay gudihiisa oo adigu aad xukunkeeda leedahay adiga iyo dadkaaga dowladda iyo dalkeedu dadkeedu aad xukunkeeda leeyihiin iyo wax dibad kaaga yimaada now waxa dibadda kaaga yimaada ayaa isna dhowr nooca noocyo aynaan iminka shaqadeeda haynin oo noocyada ugu waaweyn waxaa weeye amahaha la qaadanaya iyo deeqaha waaweyn iyo waxyaalo badanoo ina caabiyayaa jiro kuwa qaaraynu gaadhnay maaha iyadoo saatee haddana iminka dakhligii gudaha waxaa lagu kabaa dakhli kaloo dibadda ka yimaada dakhligaa dibadda ka yimaadaa waa laba yadi waa kab miisaaniyadeed waa lacag bajetka lagu soo shubay oo markii qiyaasteedii la sameeyey laysla ogaaday inaan inaan la dabooli karaynin waxyaalaha daruuriyaadka ah la dabooli karay oo dabeetana cid inagu caawisa wey cid inagu caawisana waxaa ugu badnaa turkiga inkastoo beryahan dambe aanaan weli helin lacagtii kabkaayo noo soo geli jiray haddana iyagaa ugu badnaa qolooyinka lagu kalsoon yahay inaan ahaan jiray inta badan lacagtii sacuudiga in badan laga hadlay baa iyadoo ku jirtay wax kaloo badanoo meelo laga helay iyo of course dhowaanta euda lacagtii ay noo keentay kuwaa weeyaan kabka miisaaniyadda iyadoo kab miisaaniyadeed tahay ayaa haddana shuruudo adad ay ku xidhayiinoo lacagun layska siiya dadka ma jirtee loo baahan yahay in shuruudaha laga soo baxo iyadoo saddexdaa ahayd markaa laba kun iyo lix iyo tobankii waxaana aan idhaahdee muhiim ahi waxa weeye lacagtaadu gudahaaga ka soo ururin karto taasunbaa unbaa adigu aad ku tiirsanaan karta yani lafdhabarta maaliyaddu waxa weya lacagta gudaha laga soo ururiyo adduunkuna sidaa weeye hadhow waxaan idiin geli doonaa adduunyada baa halkaan kaga jira markaa intaa lacag ururin adduunyada halkaan kaga jiro laba boqol iyo labaiyo afartalaba boqol iyo toddobiyo labaatan waddan halkaan kaga jiro yaan idiin sheegi doonaa idinkaa markaa madaxiina la kaashan doonaa laba kun iyo lix iyo tobankii boqol iyo labiyo toban milyan baa lasoo ururiyey akhirkii sanadkaas laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa la soo ururiyey boqol iyo labaiyo afartan sanadku markuu dhammaaday laba kun iyo toddobiyo toban laba kun iyo siddeed iyo toban oo dhowaanta dhammaaday waxaa noo suuro gashay inaan soo ururino boqol iyo afar iyo siddeetan milyan waad markaa garan kartaa sida loo socdo kor inay tahay waa aad garan kartaa macnaheedu waxa weeye marka boqolleyda loo rogo ee laga soo bilaabo kowdii bishii janawari laba kun iyo toddobiyo tobankii ilaa aakhirkii sanadkiina soo dhaafay disembar koob iyo soddonkeedii boqolkiiba afar iyo lixdan ayuu sare u kacay dakhliga laakiin sidaan idhaahdo inta badan mar walbaan idhaahdo halku ka soo kacay baa meel hoose hoose ahoo waxaa kordhay kordhay kordhay waa doolar laba doolar waa doolar doolar lagu daray oo boqol boqolkiiba boqol kordhay laba doolar unbu isla yahay marka kordhidaasi way fiican tahay wax weyn bay tilmaamaysaa laakiin wax badan ayaa inoo dhiman wax badan baa inoo dhiman sanadkaa ina soo dhaafo marka kharashaadkiisi kharashaadkiisu waxay leeyihiin mudnaanay kala leeyihiin kharashaadku mudnaan baarlamaankeennu ansixiyey ayay leeyihiin oo laysla gartay maxaa inoo mudan haddaan lacagtaada kugu fillayn lacagna waxaa layidhi mar walba kuguma fillaba yaa dalabka dadku leeyihiin baahiyaha dadku qabaan waddan walba tago ayaa ka badan lacagaa wax la helaya ayaa ka badan sidaas daraaddeed meel walba waa in la sameeya awlowiyaad waxaa lagu yidhaahdaa af carabiga ama mudnaamaha mudnaanaha waa mudnaan tahay na mudnaanta koobaad waxa weeyaan mushaharka askarta askarta ciidamada securityga amniga weeyaan mudnaanta koobaad mudnaanta labaadna waa raashinadooda iyo cuntadooda oo haddaynan amniga sugin oo haddaynan mushaaradooda meel dhigin oo haddaynan cuntadooda meel dhigin waxba socon maayaan baa laysla gartay waxaanan u malaynayaa taas dadayoo soomaaliyeed ina ayla garanaysaan waxaa ku xigaa waxa weeye mushaharka dadka shaqaalaha ah ee waddankan kala wada gaar ahaan dee federal republic waxaan ka hadlayaa federal levelkan ka hadlayaa iyo meelaha kaleba infact hadhow waxaan u geli doonaa lacagaa transferska lagu sameeyey ee riijanada loo gudbiyey ee shaqaalaha qaarkood la siiyo ayaan hadhow ka hadli doonaa waxaa mudnaan kale markaa shaqaalaha mushaharkooda baarlamaanada mushaharkooda mushaharka dadka dowladda u shaqeeya oo dhan wasiirada xildhibaanada yaa xildhibaanada saan sheegay kuwaasaa iyaguna ah talabaad waxaa ku xiga howlgalladii baa ku xiga howlgalladii iyaa ku xiga howlgallada ciidanku ku hawlgelayaan ciidamadu ku hawlgelayaan oo shidaalkii baa ka mida gawaarida repairs maintenanceki baa ka mida waxyaalaha kale lagu shaqaynayo ayaa ayaa ka mida marka sidaa loo eego marka bal hadda inta aan helay haddii waxba laynoogu soo dari waayo maxay ku filan tahay ayaa meesha ku jirta aan doonayna ana inaan isla ogaano mahad waxaa iskale dadka cashuuraha bixiyey ganacsatada iyo dadka kale faraha badan leh ee runtii sida wanaagsan uga soo jawaabaya mar walba marka la yidhaahdo cashuurtaada iska bix anoo mahad weyn u celinaya haddana wax badan baa inoo dhimanay halkan waxaan ku hayaa waxa weeye ciidamada lacagta ku baxda sanadkii waxa weeye boqol iyo sideed milyan boqol iyo sideed milyan oo laga jaray intii aan idiin sheegay oo markii hore aan jirtay boqol iyo konton iyo boqol iyo lixdan iyo sanadkan nasiib wanaag waxay gaadhay boqol iyo sideetan boqol iyo sideed markaad ka jarto inta soo hadhay waad garan karta waxa kale oo taa ku soo xiga oo aan idinku yidhi waa mushaaharaadka mushaaharaadku waxa weeya lix iyo toddobaatan milyan afar iyo toddobaatan milyan weeyaan mushaaharaadku afar iyo toddobaatankaa milyan iyo boqol iyo sideed markaad isku geyso intay noqon intay noqon karto waa garan kartaa boqol iyo saddex iyo sideetan weyaan boqol iyo afar iyo sideetanna waan soo helay soo maha gow way isku goeen nasiib wanaag waxay iskugu goeen dakhligeennii baa xoog sare ugu qaay markii hore waxay hayd intaanad halkaaba gaadhin inaad u baahato kab inaad kab u baahato ayaa markii hore hayd maanta laakiin way isku go'een maxaa soo hadhay kharashyadii kaleo dhan baa soo hadhay ee dowladda lagu ee dowladda lagu wadayey ayaa soo hadhay kuwaasaa markaa kabkan kale ee aad arkaysaan ama sacuudiga wax laga soo garoocayo ama qolooyinkan kale ee muxuuha laga soo garoocayo ee meelaha kale wax lanaga siiyo meelahaas ayaa laga soo ayaa laga soo qaada now sidaasaa horta waxbixin waxbixinta u badnay waxaa kaloo jiray lacaga yareeroo kale oo loogu talagalay caafimaadka lacagihii tacliinta loogu talagalay waxbarashada lacagihii loogu talagalay distoorka in lagu socodsiiyo dastuurka lacagihii loogu talagalay in lagu socodsiiyo doorashooyinka soo socda iyo habka geedi socodka doorashooyinka iyo arrimaha la diyaarinayo waxaasoo dhan iyo howlgalladii oo dhan ayaa ayaa soo hadhay oo la isku dayay markaa in laga in laga daboolo waxyaalaha kale ee dibadda ka soo sanadkaasaan weli ku jirnay sanadka waxaa jiray lacago kale oo u wareegay u wareegay gobollada gobollada u wareegay baa jiray lacagaha waxaan doonayaa inaan isla fahamno lacagaha qaar waxa weeye lacag bajetka ka wareegta oo dakhligaa la soo ururiyey ah oo dowlad goboleedyada qaar ka mid a gaar ahaan kuwa dhaqaalahooda liito ama cusub ee aan weli isku dubadhicin loogu talagalay boqolkiiba konton kun baa waxaan ujeeda konton kun oo dollar weeyaan bishiiba bishiiba konton kun weeyaan saddexda saddexda puntland iyo jubbaland mooyaane saddexda kale ayaa wareega marka laakiin waxaa jira lacago kale oo badan oo dowladda federaalku ay meelaha ka soo xodxodato oo soo dhiraandhirso halkan keento oo dabeetana loo loo loo loo la isku dhaafiyo iyadoo la ogyahay wax lagu qabanayo la isku dhaafiyo gobollada ayaa jirta halkan waxaan doonayaa marka inaan baraado kuwaas u galo baan doonayaa waxaa jirta lacago lagu la siiyo macalimiinta macalimiinta meelaha macalimiinta gobollada qaarkood la siiyo waxaa ka mida galmudug oo sanadkiina dhaafay la siiyey laba boqol iyo afar iyo toddobaatan toddoba boqol iyo saddex iyo toddobaatan dolar ayaa ku baxday macalimiinta waa macalimiinta jubbaland waxaa ku baxday milyan toddoba boqol iyo saddex iyo soddon iyo iyo saddex iyo lixdan dolar ayaa ku baxay macalimiinta macalimiinta koonfur galbeed waxaa ku baxday afar boqol iyo shan iyo soddon boqol iyo sideed iyo labaatan macalimiinta macalimiinta iyo shaqaalahaba ayaa isku jiraan shaqaalaha iyo macalimiinta ayaa intaan soo sheegayba way isku jiraan shaqaalaha rayidka iyo macalimiinta shaqaalaha rayidka iyo macalimiinta shaqaalaha rayidka iyo macalimiinta now shaqaalaha rayidka iyo macalimiinta gaar ahaan kuwa sib la yidhaahdo capacity injection programka la yidhaahdo ee ka ee ka howlgala puntland iyo macalimiintooda waxaa ku baxay saddex milyan sideed boqol iyo soddon kun boqol iyo saddex iyo soddon dolar ayaa ku baxay shaqaalaha rayidkaa ee hir shabeelle oo dhowaan ku soo biray programkan iyo way ka dambeeyeen laba boqol iyo shan iyo lixdan iyo labiyo toban dolar ayaa ku biray macalimiinta dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee gobolka banaadir oo hoos yimaa oo iyaguna hoos yimaada wasaaradda waxbarashada waxaa ku baxay saddex boqol iyo sideediyo sideediyo sideed iyo siddeetan kun iyo sideed boqol oo dolar baa ku baxay lacagtaa markaa macalimiinta iyo shaqaalaha ku baxday shanta gobol iyo banaadir waa ilaa toddoba milyan sanadkiina soo dhaafay oo soo maray halkan federal governmentka ayada soo xodxodatay iyadoo soo dhammaysay dabeetana ayada oo conditions lagu xidhayo loo gudbiyey muxuu ahaa inaan gobollada now lacagihii kalean idiin sheegayey ee budgetka laftiisa ku jira ee laga mid walba budgetka way ku jirtaa halkan laga wareejiyo ee inta badan ah boqol iyo konton bishii hadday ka yar badato iyo hadday ka yaraato waxay ku xidhan tahay lacagta meesha taalla waxaa weeyaan gobolka galmudug milyan iyo laba boqol iyo labaatan kun ayaa kuayaa loo transfer gareeyey koonfur galbeed milyan iyo siddeed boqol ayaa loo gudbiyey jubbaland iyo puntland iyagu wax badan ma qaataan oo waxaa lagu talagalay in dekaduhu dekadahoogu ay waxoogaa soo saaraan markaa waxa madaxda waaweyn isla garatay inaan iyaga wax badan la sii sidoo taaba haddana jubbaland soddon kun iyo puntland oo sagaashan kuna maamulka gobolka hirshabeelle waxaa weeye milyan iyo siddeed boqol ayaa ayaa ayaa ku baxay waxaa soo waxaa taa soo raaca lacago mashaariica oo iyagoona halkan soo mara oo federal government ka soo shaqayso oo adduunyada kale ka yimaada oo iyagu mashaariic mashaariic u xidhan ayaa iyaguna meesha ku jiro search support loo yaqaan galmudug saddex boqoloo kun ayaa ku baxay jubbaland saddex boqoloo kun baa ku baxay koonfur galbeed sagaal boqol iyo konton kun ayaa ku baxay puntland siddeed boqol oo kun ayaa ku baxay hirshabeelle sagaal boqol iyo konton baa ku baxay halkan aan joogno gobolkan banaadirna sagaal boqol iyo konton kun ayaa ku baxay taa intaba marka la isku darana waa ilaa afar milyan laba boqol iyo konton kun waxaa jira markaa mashaariicyo yaryar oo kale oo oo iyaguna ay ka fuliyaan halkan iyaguna soo mara oo laga fuliyo meelaha gobolada qaarkood ayaa iyaguna jira oo ay ka mid yihiin mashaariic magaalooyin laga fuliyey jowhar baa ka mid a baydha baa ka mid a kismaayo ayaa ka mid a gaalkacay oo labada labada dhinacba ayaa ka mid a burtinle xudur garbahaarey muqdisho halkanaan joognaa ayaa ayay mashaariicdaasi ka hirgaleen ayaguna marka la isku wadageeyey iyaguna waxaa weeyaan afar milyan iyo toddoba boqol iyo lixdan kun ayaa iyagana ku baxay waxaa intaa weheliyey lacaga yaryar oo ama duufaanadii iyo dhibaatooyinkii dhowaanta ka dhacay meelaha qaarkood oo ilaa laba ilaa labaatan milyana ayaa iyaguna jira waxaa kaloo iyaduna inaan la moogaana lacagtii lacagtii muxuu ahaa duufaankii awdal ku dhacay somalilan oo isaguna one million ahaa ayaa isaguna jiray lacagaha markii laisku geeyo markaa halkan maray taa iminka ka hadlayaa waxaa weeyaan afar iyo labaatan milyan sanadkiina dhaafay waa bishiiba laba milyan ayaa halkan mara oo u taga gobolada aad iyo aad baan ugu faraxsanay arrintaa waxaana weeyaan wax sii socon doona markaa sii korraba dhaqaalaha tana sii kordhi doonto marka capacity regionadu bataanba arrimahaasi way way way sii socon doonaan